horta banabaxan cusub ee hadda soo baxaya waxay waxay ku yidha waxay yidhaahdeen waa sanad guuradii kasoo wareegtay sanadkii hore markii magaalada charlesville ee virginia ku taalla ay banaanbaxa ka sameeyeen nimankan la yidhaahdo united right baa la yidhaahdaa oo adigu dee waa nimanka cadaanka hoole waa midoobeynaa marka waxay goosteen inay maadaama washington d c ay tahay dee caasimadii waddanka inay mar kale ismuujiyaan iyagoo ku andacoonaya inay sameynayaan horta ujeedadooda oo dhan oo ah dee inay leeyihiin caddaankiibaa laga badanayaa caddaankiibaa xuquuqdooda lagu ciyaaray marka in ay sidii caddaanku ay u midoobi lahaayeen oo loo midayn lahaa oo xuquuqdooda loo adkeyn lahaa kooxaha ka soo horjeeda iyaguna banaanbaxyada dhigayay maxay ku doodayeen horta kooxahaas oo dhowr qoro u qaybsamaha ugu badnaadeen hadda niman qolo dhalinyaro ah oo madow madowga u badan oo isqabanqaabiyo la yidhaahdo black lives matter iyaguna waxa weeyaan sidoodaba xuseeno waxa weeye waxay nimankaa maba arki karaanba nimanka kan waxay rabaan adduunka waktigii hitler siduu ahaan jiray in lagu celiyo inay caddaanku dadka lahaadaan hadday dee u suurtoobayso in madowga la iibiyo ama yuhuuddana meeshoodii iyo siday u gubi jireen iyo sidii loo darxumeyn jiray ay u dhaqaaqaan banaanbaxooduna nimanka kan oo asalka ku haya qolada la yidhaahdo ku class clan ama k k k marka loo soo gaabiyo weligooday bannaan bixi jireen laakiin nasiib wanaag maalin walbaba way sii yaraanayaan tirada numberkooda maalin walba way sii yaraaya bannaan baxaysa waayo dadka ka hor imaanaya ama caddaan ahaadaan ama madow ahaadaan ama dad midabyo kale ahaadaan ayaa tiro badan inta badan dhaqdhaqaaqan cunsuriyadda ku salaysan waxa uu saameyn ku yeeshaa qaxootiga bal faahfaahin naga sii saameynta uu ku yeelan karo qaxootiga imanaya dalkan maraykanka runtii waddanka kan waxaa la yidhaahdaa the line of immigrants baa la yidhahda ama wadankii qaxootiga ama dadkii dee soogaleetiga ahaa wadanka kanu sidiisaba wuxuu ku dhismay wadan dad qaxootiga dhisay ugu soo horeeyeen ama talyaani ahaadaan ama ir irishka ahaadaan oo dadka lagu xaqiri jiray yurub amaba ahaadaan markii dambe yuhuudiyo lasoo barakiciyey oo ka hitler iyo kasoo cararay dadkii dee cunsureedeynayay marka dadka dhulkan dhisay magaalooyinkan waaweyn aad aragtay new york ama boston ama chicago waxa weeyaan waa dadkii qaxootiga ahaa ee waktigaa yimi laakiin waxa weeyaan waa dad inkastoo caddaan ahaan aan loo aqoonsanayn laftooda la xaqiri jiray haddana markii dambe caddaanku aqbalay oo markay lacag yeesheen oo xoolo yeesheen oo dee sida maaragtay yuhuud oo kale kasoo qaad iyo irishka waxaa soo hadhay qaxootiga cusub dadka qaxootiga cusub waxa weeya waa dad kuwii hore ka duwan waa dad u badan afrikaan iyo carab dad muslina runtii marka laba mid midabna waa lagu diidayaa waxaa kaloo lagu diidayaa maaragtay diin marka run ahaantii waxaan sii kicinayaa xamaasada labadaas ayaa runtii asal u ah tusaale ahaan soomaalida o kale sidee u saameyn karaa horta runtii donald trump oo madaxweynihii dhammaaya waddanka kambeenka markii uu ku jiray ama doorashada magaalooyinka uu ka hadlay sida minnesota ama maine ama meelo badan wuxuu si gaara u carabaabay oo ka hadlay soomaalida minnesota kale wuxuu ku doodaya dadkiiba shaqooyinkii ka qaateen marka runtii soomaalida si weyn weyn ayay maaragtay arrintakan wax ugu geysatay ta kale de waad na ogtahay wadamada la mamnuucay bay ku jirtaa soomaalida u mamnuucay inay wadanka soo galaan ta kale waxa weeye haddaynu dib u noqono labadii kun iyo saddexdii soomaali qaxootiya oo markaa numberkooda aada u badnayn ayaa waxay u guureen gobolka maine la yidhaahdo magaalada gaar ahaan lewiston maine anigu waan tegey mar ay niman degan chicago oo la yidhaahdo world church of the creator mid cunsuriya oo meeshaa joogay uu yihi matthew haley baa la odhan jiray uu yihi waxaan ku banaan baxayaa dadkan muslimiinta madoobe weerarka ku soo qaaday inay inay barabixiyaan ama dhulkooda ka saaraan dadkii asalka ahaa ee caddaanka mainna waxa weeye marka la eego caddaan ahaan waa gobolada ugu cad waxaan ka wadaa de dadka ajanabiga ama madowga uu aada ugu yar yahay marka dad buu soo diray inkastoo isaga uu islahaa kaalay oo ku banaan bax waxaa lagu qabsaday airportka la yidhi dembi horaa loo haystay ma bixi karo ninkaasu heyli baan ka hadlayaa marka xoogaa yaroo dadaa soo baxay oo adigu malaa lix qof bay ahayn anigu waan joogay markaa lewiston shaqaan u tegey marka lixdii qof waxaa ka soo horjeestay afar kun oo qof oo taageersanaa dadka qaxootiga ah ee soomaalida ah marka runtii ma aha soomaalida waxaanu kuma bilaaban runtii soomaaliduna waa dad weli dhaqankoodii aada u haysta diintoodii u haysta meel kastoo ay tagaan aad bay u muuqdaan dadka carabaha ama meelo kale ka yidhahda badankooda waxaa laga yaabaa inay ku milmaan markiiba maraykanka o aan xataa laga garan karin laakiin soomaalidu waa dad aada iyo aada u muuqda oo ah sida ama dee xijaabkii dumarkii nimankii khamiisyadii gashan carruurtii oo malcaamadii loo wado iyo markiiba masaajido ay samaystaan marka runtii taas ayaa keentay in soomaalida si gaara ay ishu ugu dhacdo